waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaad naga dhegeysanaysaan waa shabakada wararka ceg dot com maanta ayaa duleedka magaalada laascanood waxaa lagu kala wareejiyey maxaabiis iyo gaadiid ay dhinaca puntland ku xidhnaa haddaba shabakada wararka ceg dot com ayaa arrimahaasi taleefanka magaalada laascanood kaga wareysatay taliyaha qeybta booliska ee gobolkaasi axmed maxamuud guutaale ceeg dot com ayaana weydiisay qaabka loo kala wareejiyey maxaabiista iyo gaadiidkaasi ay somaliland iyo puntland ay kala wareejiteen sida u dhacday xafladdaasi
bismillahi raxmaan raxiim aad baad mahadsantihiin qoladiina saxaafaddu waxaan ku leeyahay inaad imakaa saad ii sheegtay aad kasoo hadlayso aad igala hadlayso buhoodle sooma kuleeyahay inaad buhoodle aad aad imika adigu aad ku sugan tahay kolleyba way ficnaan lahayd in aynu kolley dee wada joogno laakiin mar haddii telefoonkaba dee aynu ku wada hadli karayno waa okay weeyaan maanta waxa gambara lagu kala wareejiyey muxuu ahaa maxaabiis ku kala xidhnaa ku xidhnaa xagga somalilandta dhinaca somalilandta oo ay ahaayeen tiradooda koob iyo toban iyo laba gaari oo dhinaca puntland ka socday oo muddo dhexdaasa muxuu ahaa lagu lagu lagu qabtay fal burcad badeednimo balse xukuumadda cusub ee somaliland ay markii culays badan lagu saaray in muxuu ahaa baabuur gaadiid iyo ragba loo qabsaday muxuu ahaa nimankaa oo ay labada dhinac ee puntland odayaasha puntland siiba reer gaalkacyo iyo muxuu ahaa odayaasha dhinaca somaliland ee duqeyda iyagoo xukuumaddooda garabsanaya ay culays badan ay xukuumadda ay ku saareen inay hawshaas wax laga qabto marka ilaahay mahaddi weeye kolley barasaabka gobolka maamulka gobolka maamul ahaan ama gobol ahaan dee farxad bay noo tahay annaga waa wax ilaahay loogu mahadiyo mar haddaan kolley maanta aanu dee goobjoog aanu ka nahay arrintan wanaagsan ee ay labada dhinac isku weydaarsanayeen maxaabiistaas oo koob iyo toban dhinac ah koob iyo toban nin iyo laba gaari dhinaca somalilandna toddoba gaari iyo muxuu ahaa shan shan nin ayaa dhinaca puntlandta lagu haystay baabuurtaas oo aan filayo badidooda inay w f p raashinkii dhacwa caawimada ahaa ee w f p bere dhexdaasa xagga muxuu ahaa loogu raray dhinaca puntlandta ayay ahaayeen marka kulleyba nidaam may ahayn dhinac markaad ka eegto ama sharci may ahayn habka baabuurtaas loo qabsaday laakiin dee kolley dhaqan ahaan iyo wuxun baanu kasoo raacnay xagga dhinaca somalilandu taliya malay taliya ma aan kaa dhex galo ma laysaban karaa ma laysaban karaa arrintan qaab madax furashahaan ayaa loo kala wareejiyey mar haddii rag lagu xukumay burcabadeed niman ahaayeen oo lala socday warbaahinta laga qoray oo berbera lagu qabtay lagu maxkamadeeyey madheeraan loo dhaadhiciyey ay eheladoodii ay u qabsadeen dad noocaas oo kale a marka laga tago arrimaha dhaqanka iyo darasunaha ka dhexeeya somaliland iyo puntland iyo dadka deegaanka shacabkaba miyaan dhinaca kale siyaasadaan loo arki karin inay arrintan ay salka ku hayso qaab madax furash ahaana ama in loo kala wareejito nimankan burcabadeed ay ahaayeen la xukumay maamulka xukumay
runtii dee kulley waxay de dhaliil way yeelan kartaa dee runtii haddii meesha dembi jiray oo dhinacna ay dee dembiyo dhinaca puntlandta qoladan u xidhnayd ee badda somaliland lagu qabtay ay dembiye galeen haddana kolleyba xukuumadda cusub baa saamaxday sida lai sheegay saamaxaad bay u fidisay markii runtii dee culays badan kaga yihin xagga odayaasha iyo dhaqanka ama bulshada reer somaliland mar walbana kulleyba nabadgelyada iyo qof dee xidhnaayo oo maxbuus ahaayoo dee wax u xidhnaa arrin u xidhnaa wax kastaba ha loo qabsadee dee iyadoo taasi aanay wanaagsanayn haddana kolley aad bay ufiican tahay marka dhinacaad ka eegto mar haddii muxuu ahaa ay arrintaasi ay ay ay si nabada ay si nabada ugu dhamaatay waayo qofka xorriyadiisa wax kasta dee waa waa waa wax wax kasta waa lagu wa waxa lagu qiiman karaa wax kasta waa waa lagu dhaasi karaayo dee dembi daranka dembi dembiilayaal qarin ha ahaadaan laakiin haddana hadday dee dhinaca puntland ay isla garteen de waxa weeyaan waa waxa weeyaan somaliland way ka roonaatay oo de arrintaas way ka roonaatay taliya haddaan dhinaca ka gudubno oo si fiican ayay arrinta u dhacday waan la isdaarsay maxaabiista dhinaca maamulka puntland yaa idi yimi yaa iska aragteen markii gambare lagu kala wareejinayay xafladaasi maanta qiimaha badan ee maxaabiista gaadiidka lagu kala wareejinayay
runtii odayaal bay u badnaayeen xagga maamulka puntland waa maanaan ka arag wax badan oo dee dalaakiida kamaanaan arag waayo de kuley puntland iyo somaliland wada shaqayn iyo dee xagga ganacsiga iyo dee xagga nabadgelyadaba wada shaqayn badan baa ka dhexaysa wax badan way naga dhexeeyaan runtii oo iskaashi badan waa leenahay laakin haddana dee waxoogaa dee nabadi ma jirto oo dee waxaa laga yaabaa mararka qaarkood dee usha maamuli hadday usha maamuli inta badan nisma gudubno maamul ahaan nisma gudubno inta badan waayo waxbaanu isku haynaa oo kolley dee xagga soma dhinaca somalilandta anagu xuduudayadii iyo okay arrimaha arrimaha haddaanan taliya ugelin oo aan aan aan barnaamijyo kale ayaanu aan dabcan kaa wareysan doonaa arrintan baabuurta aanu ku ekaano sidee dadka deegaanka usoo dhaweeyeen ama socodka gaadiidka ha ahaato ilaa gobolada mudug ilaa tog dheer ilaa isocodka somaliland iyo puntland haddaan egno sidee dadka gaadiidleyda iyo dadka dareenka maanta sidee buu ahaado soo koobaya
wallahi runtii aad iyo aad aad iyo aad odayaal bay ahaayeen runtii markii horena odayaashu iyaga labada dhinacba odayaashu iyaga hormood ka ahaayoo ka shaqeeyey runtii marka aad iyo aad bay u muxuu ahaa annagu gobol ahaan un baan de jiidayadii baa lagu jiray oo annagu de sidaas baan anaga barasaafka gobolka iyo aanu hawsha uga qayb galnay waajibna wahayd inaanu ka qayb galno laakiin runtii cidda culaysku saaraa ee labada bulsho ayaa labada shacab weynay ahayd marka odayaasha labada dhinac oo jiif caqilo leh oo waxgarad leh odayaasha labada dhinac baa runtii xil dheeraada arrintaas ka saaray iyagaana muxuu ahaa hawshaasi ay ay muxuu ahaa dee ay ku ahayd inay culays badan muxuu ahaa dee ay aad iyo aad iyo aad ay de iyaga ay culays ugu ahayd magaranaysaa inay inay inay maxaabiista isweydaarsadaan muddo badana runtii dee arrintaasi dee culays bay ku haysay marka iyagay dhigaysay bulshadu iyo maamulku marka leego dee bulshada bulshada xoog weyn oo had iyo jeer maamulka maanta maamulada jira bulshadooday ku xidhan yihiin markaa bulshadu waa qasab wixii ay kolba bulshada iyo odayaashu sidii ay inta badan dee in in in aada loo taajido ama la tixgeliyo ugu dambeyntii adoo ka fadhiisanaya fursaddan ay ku siisay shabakada wararka craag dot com waa sidee xaalada guud ee gobolka sool oo dhawaan aynu ognahay bartami bisha rabadaan lagu dilay taliyihii ciidanka ihsha gobolka sool iyo mas-uuliyiin kale gobolkaasi dilal ay ka dhaceen oo baryahan gobolka uu yar deganaa xaaladu waa sidee gobolka dhinaca ammaanka dhaqaalaha ganacsiga adoo taliya soo koobiya
aada iyo aad baad mahadsan tahay kulley runtii gobol ahaan gobolka ti waa gobol ballaaran waa gobol runtii runtii dhinac markaad ka eegtana hodan ku ah muxuu ahaa xoolaha nool geela ariga iyo wixii lamid ah ganacsiga had iyo jeer puntland iyo somaliland ganacsi baa ka socdo labada guul hadlaysir labada ilaa soomaaliya ganacsigu runtii dee waxa weeyaan waa xuduud male isagu marka nabadgelye ahaan runtii aada iyo aad ayuu nabadgelyadu u wanaagsan tahay dee arrimahaas ka runtii shilalka ah ama dhibka ah ka dhaca soomaaliya ama somal puntland ama somalilandba ka dhaca mararka qaarkood oo weliba gobolka runtii dhacdooyin foolxun oo xoogaa xagga muxuu ahaa saraakiil dhowr oo iska diga tegay way jireen laakiin